guud ee ururka islaamka caalamka ee o i c doctor iyaad bin amiin madani ayaa cambaareeyey weeraradii baydhabo wuxuuna ku tilmaamay faldambiyeed halis u ah aadanimada waa sida uu hadalka u dhigay hadal qoraal ah uu soo saaray uu ka soo saaray xarunta dhexe ee ururka islaamka caalamka ee magaalada maka almukarama ee dalka sacuudiga waxa uu tilmaamay in ay nasiib xumo tahay inay dhacaan qaraxyadaasi xilli ay inta badan dadka soomaaliyeed ku hoolan yihiin dib u dhiska iyo nabadda dalkooda hooyo waa sida uu hadalka u dhigay xarakada al-shabaab ayaa horay u sheegatay inay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo iyadoo uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan codsaday in maamulkiisa laga taageero baxnaaninta dhibanayaasha siduu xun ugu dhaawacmay qaraxyadaasi